bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ama bacdu yaquulu allahu tabaaraka watacaala sal banii israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayina waman yubadil nicmat allahi min bacdi ma jaaathu faina allaha shadiidu lciqaab darsigeynu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo toban iyo koowaad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay sal banii israa'iila sal weydii nebi maxamedow banii israa'iila israa'iil caruurtiisii weydii kam aataynaahum inteen siinay oo min aayatin aayad ah oo bayinatin cad waman yubadil ciddii badasha nicmat allaahi nicmada alle min bacdi maa jaa-adhu markay u timid kadib kufri iyo gaalnimo ku badasha fa ina allaha alla shadiidu lciqaabi mid ciqaabtiisu ay daran tahay ayuu ahaaday waxaan kusoo wada jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratlbaqara meeshaan ilaahi subxaanau watacaala wuxuu uga warramay wax ku saabsan qalbi dejin nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa loo qalbi dejinayo looguna qalbi dejinayo beeninta iyo inkiridda ay inkirayaan ahlu kitaabka ee yahuuddu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam diintii lagu soo dejiyey xaqnimadeeda iyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xaqnimadiisu inaysan wax la yaab la ahayn sababtu waa maxay reer banu israa'iil waxay isla qiran yihiin nebi muuse caleyhi salaatu wasalaam nebinimadiisii iyo nebi muuse in waxyaabo badan oo ayadaa ilaahay subxaana watacaala uu siiyo mucjisooyin ah ayadoo saas tahana ay haddana ay ahaayeen kuwa ku gaalooba nicmadaas ilaahay subxaana watacaala oo nebi muuse wixii uu la yimid inkira oo diida oo beeniya inay ahaayeen haddii marka nebi muuse caleyhi salaatu wasalaam ay qiraayeen waxyaabo fara badan oo mucjisooyinana lagu taageeray haddayba diidi jireen oo nabigii ay sheeganayeen waxyaabihii uu la yimid oo xaq ahay haddayba inkiri jireen inay adiga ku inkiraan oo warka adigu aad sheegay ay diidaan min baabi owlaawa hala yaabin marka diidmada ay warkaada diidayaan nebi maxamedo ilahi marka wuxuu yidhi sal weydii banii israa'iila israa'iil ilmihiisa weydii israa'iil waa nabi yacquub calayhi salaatu wasalaam kam aataynaahum intaan siinay oo min aayatin aayad ah oo bayinatin cad oo xaqa caddaynaysa iyo nabiga nebinimadiisa aaday u fara badantaha laga wada aayadahaas waxaa ka mid ah ushii nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam uu tuuraayey markuu tuurana maska isku bedelaysa gacantii nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam uu guleetiga gelinayey kadibna kasoo bixinayey kadibna ololaysay oo ifaysay ushii nabi muuse uu ku dhufanayay caleyhi salaatu wasalaam badda ee baddu kale dhambalmaysa ushii nabi muuse caleyhi salaatu wasalaam uu dhagax dhagaxyada kamida iskaga dhufanayey kadibna biyuhu ka burqanayeen iyo harintii ilaahi subxaana watacaala uu daruuraha harinayey reer banu israa'iil iyo almanu iyo wasalwaadii lagu soo dejinayay reer banu israa'iil waa aayado fara badan oo ciiddaas ka badan ay ahaayeen oo ilaahi subxaana watacaala uu ku ayiday oo ku taageeray nebi muuse caleyhi salaatu wasalaam kadibna reer bani israa'iil waxay ku bedeleen aayadahaas meeshii la rabay inay raacaan oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay taageeraan nebi muuse kufriyay ku bedeleen arrintii ilahi marka wuxuu yihi waman yubadil ciddii badasha nicmat allaahi nicmada alle min bacdi maa jaa-athu markay u timid kadib ku badasha kufran ku badasha fa ina allaha alla shadiidu lciqaabi waa mid ciqaabtiisu ay daranta nicmada alleh nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam soo diridda lasoo diray diinta islaamka ilaahi subxaana watacaala waafajinta dadka uu waafajiyey iyo sharciyeynta ilahay uu khayrka sharciyey waa nicmo ilaahi subxaana watacaala aayadahaas la sheegay waa nicmo ilaahay subxaana watacaala qofkii marka nicmooyinkaas ilaahay aan ilaahay uga shukrin oon ilaahay subxaana watacaala awooddiisa aan u daliishan oon ilaahay subxaana watacaala nabiga uu soo diray aan ku raacin oo nabigii uu soo diray aan raacin oo diintii aan qaadan xaqa aheyd waa qof ku gaalowday nicmadaas ilaahay nicmadiina wuxuu ku bedelay kufriuu ku bedelay meeshii la rabay nicmada inuu bedelkeeda la yimaado shukri inuu la yimaado nicmada shukri uga jawaabo kufri uga jawaabay ilahi marka wuxuu yihi waman yubadil ciddii badasha nicmat allaahi nicmada ilaahay oo alla u galay min bacdi maa goortii kadib jaa-athu ay nicmadu u timid qofkii nicmada bedelo kufran ku bedela fa ina allaha alla shadiidu lciqaabi waa mid ciqaabtiisu ay daran tahay kaas ilahaya ciqaabaaya zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii waa loo qurxiyey kafaruu gaaloobay alxayaatu dunya nolosha adduunyaa loo qurxiyey wayaskharuuna waana ay xaqirayaan waa ku jeesjeesayaan kuwaas gaaloobay min aladiina kuwii ayay xaqirayaan oy ku jeesjeesayaan aamanuu rumeeyey waladiina kuwii ittaqow baqay oo ilaahay ciqaabtiisa iska jirana fowqahum gaalada korkooda ayay ahaadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wallahu allana yarsuqu waa arsaaqayaa man yashaau cidou doono biqayri xisaabin xisaab la-aan ayuu waa arsaaqa meeshan ilahi wuxuu uga warramay subxaana watacaala gaalada in adduunyada birbiriqeeda loo qurxiyo adduunyadaasna ay ku maman yihiin ayadaasna ay ilaashadaan ayadaasna keliya ay ku gorgortamaan oo ay ku dadaalaan adduunyadaasna ilaahi subxaana wa tacaala iyagana waa u fududeeyey maxaa yeele adduunyaday bay leeyihiin adduunyadaa jannadooda ah meesha adduunyadu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam sijniga qofka muuminka ah ayaga jannay u taha adduunyadii markii loo fudeeyey waxaa laga yaabaa marka in adduunyo fara badan helaan adduunyo fara badan markay helaanna waxay bilaabayaan inay jeesjeesaan oo xaqiraan dadkii muslimiinta aha oo adduunyo iyo tacabkeed uga sii jeestay ilaahay subxaana wa tacaala raalligelin ay raalligeliyaan ayay xaqirayaan oo ku jeesjeesayaan ilahay marka wuxuu sheegay kuwaas la xaqiraahay maalinta qiyaamo inay kuwaan xaqiraya ka sarreynayaan mansilo ahaan iyo deegaan ahaan iyo darajo ahaanba ilahayna ciddou doono uu arsaaqayo bikayri xisaab ilahay marka wuxuu yidhi zuyinaa waa la qurxiyey liladiina kuwii waa loo qurxiyey kafaruu gaaloobay alxayaatu dunya nolosha adduunyaa loo qurxiyey iyo birbiriqeeda iyo dhalaalkeeda adduunyada laga daba tuuray wayaskharuuna wayna xaqirayaan waa ku jeesjeesayaan min aladiina kuwii ayay xaqirayaan aamanuu rumeeyey ilaahi subxaana wa tacaala wax walboo la rabay in la rumeeyo kuwii rumeeyo muminiintaa ayay xaqirayaan ay ku jeesjeesayaan waladiina taqow kuwii baqay oo muminiin ah oo ilaahay ka cabsaday oo ilaahay wixii uu xarimay inay isticmaalaan iska jiray oo ka gaashaantay wixii ilaahay uu waajibiyey inay ka tagaan iska jiray fowqahum kuwan gaalada korkooda ayay ahaadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo oo xagga sharaftana oo ka sharaf badan yihiin xagga deegaan ahaanna waa ka sarreeyaanoo jannay degan yihiin jannaduna waa fiiciliyiin kuwan gaaladahuna naaray degan yihiin naartuna fii sijiinay ku taallaa iyo hoosay ku taallaa meesha jannadu ay samada ku taallo marka deegaan ahaanna waa ka sarreeyaan saasaa ku dhacaysa suuratulmutafiinna waxaa noogu imaan doonta wax ku saabsan ka warramid laga warramayo jeesjeeska gaaladu ay adduunyada muslimiinta ku jeesjeesayaan iyo qiyaamaha waxa u dambeeya gaaladaas jeesjeesaysa ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatakaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu faakihiin waidaa ra-whum qaaluu ina haaulaai ladaalluun wamaa ursiluu calayhim xaafidiin falyowma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun cala alaraa'iki yanduruun hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluuna ilah ile gaaladu iyo mujrimiintu waxay ku qoslaan oo ku jeesjeesaana ilah yiri subxaana wa tacala dadka muminiinta waidaa maruu bihim yatakaamazuun ciyaal suuqnimo meeshay ka gaareenna markay muminiintu soo maraan jidka waa isqanjaruufanayaan waa isku iljabinayaan waxay carabka iyo indhaha ku taagayaan dadka muminiinta ah ayagoo xaqirayo ku jeesjeesaya wamaa ursiluu calayhim xaafidiina ilah yiri subxaana wa tacala loomana dirsa inay warkooda wax ka sheegsheegaan ooma ilaaliyaan looma dirsa falyowma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun ilah yiri waa qiyaama falyowma aladiina aamanuu maanta ayaa kuwii rumeeyey min alkufaari yadxakuun ayaguna gaalada ku qosqoslaayaan markii gaalada la cadaabo oo la ciqaabayo iska cabaadayaan oo iska talalayaan oo qayladu ay ka dhammaanayso naarta jahanamo oo ay ku duloobayaan waa daawanayaan dadka muminiinta waana ku qoslayaan weliba waa ku jeesjeesayaan say addunyada ugu jeesjeesi jireen markaas ay ku qoslayaan oo gaaladuna ay cabaadayso ay cadaaban tahana muslimiintu maxay ku sugan yihiin ilahay wuxuu yidhi cala alaraa'iki yanduruunay ku sugan yihin araa'ik jamcu ariika waa noo imaan doontaa haddii a la yidhaahdo waxay ku sugan yihiin sariiro korka ka daboolan ayagoo ku dangiiga ayay ku qoslayaan oo ku jeesjeesayaan gaalada la cadaabayo oo naarta jahaname lagu cadaabayo kadibna ilaahay suuradda wuxuu ku gebagabeeyey hadalkii hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun ma laga amaalmariyey maanta gaaladu wixii ay samay jireen adduunyada oo ay ka mid ahayd jeesjeeska ay dadka muslimiinta ku jeesjeesayaan waa laga amaalmariyey ilaahay marka wuxuu yidhi waladiina kuwii itaqow baqay fowqahum korkooda ayay ahaadeen gaalada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wallahu allana yarsuqu arsaaqa man yashaau ciduu doono bikayri xisaabin xisaab la-aan adduunya aakhiraba dadkan marka muminiinta oo lagu jeesjeesa oo fuqarada ah faqriga dartiisna ay gaalada ugu jeesjeesayaan iyo dhibaatada adduunyau haysata ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doono adduunyada ayuu ku arsaaqi karaahoo si madax bannaana xoola loo sii karaa se ilaahay subxaana wa tacaala qasnadihiisu waa buuxaane xoolahan gaaladu hadda ay ku kibirsan yihiinaana lagu meeri karaa oo lagu wareeji karaa sidoo kale oo gacantooda inta laga soo saaro a waxaa lagu wareeji karaa gacanta muslimiinta qiyaamahana ilahi subxaana wa tacala cidda u doono bikeyri xisaab ayuu arsaaqaho muminiintan qiyaamaha waxa u yaala oo u diyaarsan fadli aada u fara badan maa laa caynun ra'at walaa udnun samicat walaa khatara calaa qalbi bashara ilahay u diyaarsha subxaanahu watacaala iluu waxaysa arag dhaguna aysa maqal qalbi bini aadanna aan kusoo dhicin kaana annaasu ummatan waaxida kaana annaasu dadku waxay ahaadeen waqtigii hore ummatan ummad oo waaxidatan keligeeda fabacaa allahu ay fakhtalafuu way iskhilaafeen fabacaa allahu alla wuxuu soo saaray annabiyiina mubashiriina xaaliyin kuwa bishaaraynaya wamundiriina xaalayhiin wa anzala macahum nebiyada macoodan alla wuxuu soo dejiyey alkitaaba iyo alkutuba bilxaqi xaal ay tahay kutubtu mid ku dheehan xaq liyaxkuma soo u kala saaro alle ama kitaabku ama nabigu bayna naasi dadka dhexdooda fii maa shaygii uu kala saaro ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen wama ikhtalafa fiihi xaqa iskuma khilaafin ila aladiina kuwii mooye uutuuhu kitaabka la siiyey min bacdi maa markii kadib ayay isku khilaafeen jaa-adhum ay u timid albayinaatu baqyan ayayna iskugu khilaafeen xasad darti oo baynhum dhexdooda ahaaday fahada allaahu alla waa hanuuniyey aladiina aamanuu lima khtalafuu shaygii ay isku khilaafeen ayuu ku hanuuniyey fiihi dhexdiisa oo min alxaqi ah biidnihi ilahay idinkiisu kula hanuuniyey wallahu allana yahdii waa hanuunina man yashaau ciduu doono ilaa siraatin wadayu ku hanuunina oo mustaqiimin toosa kaana naasu ummatan waaxida meeshan ilahi wuxuu ugu warramay subxaanahu watacaala dadku inay hal ummad ahaa jireen waxaa laga wadana mufasiriinta intooda badan waxay ku sheegaan waxay dhahaan nabi aadam calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu abuuray isagoo nabi ilaahay ah oo nabi ilaahay oo alla uu nabi ka dhigay xawana feertiisa laga abuuray xawaa kadibna reer aadam ay ka tarmeen xawaa iyo iyo aadam calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dadku kuwa ku taagan diintii ilaahay iyo diintii nabi aadam calayhi salaatu wasalaam oo towxiidka ahayd zaman iyo waqti fara badan iyo quruun fara badan ilaa waagii dambe dadkii ay iskhilaafeen oo qaar ka miduhu ay mushrikiin iyo gaalo ay noqdeen qaarna ay towxiidkii ku baaqi noqdeen saasu markay dhacdana ilaahi subxaana watacaala wuxuu soo diray rasul uu soo diray iyo ambiye ilaahi oo uu horreeyey nabi nuux calayhi salaatu wasalaam awalu rasuulin ursila ilaa ahli lardi waa nabi nuuxu ahaa calayhi salaatu wasalaam markii saasu dhacdaan nabi nuux lasoo diray calayhi salaatu wasalaam ilahi marka wuxuu yidhi kaana annaasu dadku waxay ahaadeen waqtigii hore ummatan ummad oo waaxidatan keligeeda oo ku midaysan towxiidka fabacaa allahu marka waxaa loo soo qadaraa fakhtalafuu sida qiraa'ooyinka qaar ka midaba ay yihiin fakhtalafuu way iskhilaafeen dadkii fabacaa allaahu alla wuxuu soo saaray annabiyiina nabiyadii ayuu soo saaray markay iskhilaafeen mubashiriina xaalay yihiin nebiyadu iyo ambiyadu ay yihiin mubashiriina kuwa bishaaraynayo ciddii ayaga rumayda oo raacda janno uu bishaaraynaya wa mundiriina xaalay yihiin kuwa digayo ciddii ayaga caasida oo khilaafta oo kufriga gaalnimada ku baaqi noqota uga digaya cadaabka ilaahi subxaanahu watacaala wa anzala alla waana soo dejiyey macahum rususha macooda wuxuu soo dejiyey alkitaaba ayilkutuba ayuu soo dejiyey alla subxaana watacaala kutub bilxaqi xaal ay kutubtu yihiin kuwa xaq ku dheehan liyaxkumaa bayna annaasi liyaxkuma si u xakumo u kala saaro faacilka yaxkuma allahna waa laga dhigaa waxaa kaloo bannaan nabiga lasoo dirayo waa laga dhigaa waxaa kaloo bannaan kitaabka lasoo dejiyana waa layidhi liyaxkuma si ilaahay uu kala saaro ama rasuulku lasoo dirahay uu kala saaro dadka ama kitaabka uu kala saaro bayna annaasi dadka dhexdooda fii maa shayga uu kala saaro ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen oo ah xaqa iyo caddayntiisa see dadku waagi hore xaqay ku midaysnaayeen way iskhilaafeen oo khilaafa ka dhex yimid khilaafkana waxaa keenay in dadka qaar ka miduhu ay xaqii ka bayreen dadka intooda badanna ah si marka ilaahi subxaanau watacaala dadka uu kala saaro wixii ay isku khilaafeen ayaa ilaahi subxaanau watacaala saas u yeela wama ikhtalafa isma khilaafin fiihi xaqa dhexdiisa iskuma khilaafin ila aladiina kuwii mooye uutuuhu kitaabka la siiye mooye oo ahlu kitaabka haya xaqii isku khilaafa min bacdi maa markii kadib ayay xaqa isku khilaafeen jaa-adhum ay u timid albayinaatu bayinaadkii iyo aayaadkii cadcaddaa oo daliilka u ahaa xaqa caddaantiisa iyo rasuulka iyo rususha ilaahay xaqnimadooda iyo wixii ilahay uu soo dejiyey subxaana watacaala xaqnimadooda maxay iskugu khilaafeen marka su-aashu waxay tahay maxay isku khilaafeen haddii bay yihiin dad kitaab la siiyey xaqii maxay iskugu khilaafeen ilahay wuxuu yidhi baqyan baynahum xasad dhexdooda ahaaday dartiis ayay xaqii iskugu khilaafeen ayagaa isxasdaayey ayagaa waxs la isku ogoleen waa kulligood waa xusaad kulligood waa kuwa qalbiga ka wada buka ilahay marka wuxuu yidhi fahada allaahu alla waa hanuuniyey aladiina aamanuu kuwii rumeeyey lima ikhtalafuu lima kii ayuu ku hanuuniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa ahlu kitaabka oo min alxaqi ah biidnihi ilahay idankii iyo ogolaashihiisa subxaana watacaala ayaa alla ugu hanuuniye ahlu kitaabkii xaqi waa isku khilaafeen laakiin ilahi subxaana watacaala wuxuu ku hanuuniyey shayga isku khilaafeen dadkii muminiinta ahaa nabi maxamed caleyh salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii waxyaabahay isku khilaafeen waxaa ka mid ah ahlu kitaabku nabi ciise caleyhi salaatu wasalaam ma nabi ilaahaya mase maaha qaar ka miduhu bal waxayba qaarkood dhaheen nabinimadii waa nabiyay dhaheen qaar nabinimadii waa kasii fogeeyeen waxay dhaheen waa ilaahay ama waa ilaahay canugiis ama waa thalu thalaatha oo ku xadgudbeen qaarna waa wacalay dheheen waa yuhuude ilaahay subxaana watacaala xaqa wuxuu ku hanuuniyey muslimiinta waxay ictiraafeen sidii saxda aheed oo ah inuu yahay addoon ilaahay rasuul ilaahayna oo ah waxyaabahaas waxaa kaloo ka mid ah sida saxiixaba ku jirta maalinta isbuuca ciidda u ah waxaa lagu waajibiyey inay ka dhigtaan maalinta jumcada ah way isku khilaafeen ilahay waa baalmariyey ilahay wuxuu ku hanuuniyey subxaana watacaala ummadda muslimiinta ah alla ku hanuuniyey marka nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fannaasu lanaa fiihi tabac dadku annagayna raacsan yihin falyahuudu hadan wanasaara bacda hadin yahuuddu waa maalinta maalinta jimcada ka dambeeday ciid ka dhigteen waa naga dambeeya meesha nasaarada oo sabdiga ah meesha nasaaradu ay ciid ka dhigteen maalinta maalintaas kasii dambeyda oo axadda ah marka naxnu alaakhiruuna assaabiquuna yowma alqiyaama nebigu yihi caleyhi salaatu wasalaam annagaa ah kuwa aakhiriintaha oo dambeeyey waqti ahaan laakiin waa ka horeynaa kuwaas xagga waqtiyahan hadda waa ka horeynaao maalinta jimcada aha ka horeyda maalmaha kale xagga maalmaha ciidda markii la fiiriyo waxyaaba fara badanna waa ay sheegaan culummada oo kale oo ilaahi subxaana watacaala oo annaga nagu hanuuniyey haddaan muslimiin nahay ahlu kitaabkuna isku khilaafeen wallahu allana yahdii waa hanuunina man yashaau cidou doono ilaa siraatin waddo ayuu ku hanuunina oo mustaqiimin toosa nabiguna caleyhi salaatu wasalaam sida saxiix muslim ku taallaba ilahay wuxuu ka tuugi jiray waxay dadku isku khilaafaan kuwa waxooda xaqa ah in ilaahay subxaana watacaala uu ku hanuuniye nabiga salaatuleylka markuu tukanayo ducooyin ku furfuran jiray waxaa kamid ah allahuma raba jibraa'iila wa mikaa'iila wa israafiila faatira samaawaati waalardi caalima alghaybi waashahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fii yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdii man tashaau ilaa siraati mustaqiim rabbiga jibraa'iil iyo mikaa'iil iyo israafiil iyo kiis faatira samaawaati waalardi ahaayo ardooyinka iyo samaawaadka abuurkooda bilaabayo ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika ilaahayow adaa kala xakumo dadka ku kala xakuma waxay isku khilaafaane ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika ilaahayow wixii la isku khilaafay ogolaashahaada dartiis ugu hanuuni kiisa xaqa ah inaka tahdii man tashaau ilaa siraatin mustaqiim am xasibtum an tadkhulu ljannata walamaa yaatikum mathalu aladiina khalow min qablikum am xasibtum ma waxaa u malayseen muslimiiney an tadkhuluu inaad galaysaan aljannata walxaal lamaa yaatikum uusa idiin imaanin mathalu ladiina kuwii mathalkoodii khalow tegay min qablikum adinka hortiin masathum waxaa taabtay oo asiibay albasaau faqri daran iyo wadaraau cudur fara badan wazulziluu waana la gelgeliyay xataa yaquula rasuulu ee xataa qaala rasuulu ilaa rasuulka ka yidhi iyo waladiina aamanuu rasuulka kuwii rumeeyey macahu mataa nasrullah ay mataa yatii nasrullah alaa baraaruga ina nasrallaahi qariibun waa dhow yahay ilah yihi subxaana watacaala meeshan ilahi wuxuu ugu warramay subxaana watacaala waxyaaba ku saabsan sabarsiin la sabarsiinayo dadka muslimiinta iyo usii sheegid muslimiinta loo sii sheegayo in la imtixaamayo waana soo marnay ilahay inuu leeyahy subxaana watacaala walanamluwannakum bishayin min alkhowfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walthamaraati wabashir saabiriin dadka muslimiinta inay yihiin kuwa la imtixaamo oo la shirabo oo cabsi iyo dhantaal laga dhantaalo nafta iyo maalkaba in lagu imtixaamayo iyo waxyaaba fara badan iyo cadow iyo dhibaatooyin iyo afxumo af iyo adinba in lagu dhibaateynayo gaal ay ku dhibaateynayso faqri iyo dhibaatooyinna lagu soobayo ama faqri iyo dhibaatooyinna lagu imtixaamayo waa soo marna iyo waxyaaba badan marka waxaa la rabaa qofku muslimka ahu inuu dhibaatooyinkaas u sabro dhibaatooyinkaas sabridda uu sabraana qofka khayr iyo wanaag iyo ajira ugu jira ilahay marka wuxuu yihi ama xasibtuma waxaa malaydeen muslimiiney an tadkhulu ljannata jannada inaad gelaydaan walxaal lamaa ya'tikum uusana idiin imaanin mathalu ladiina khalow min qablikum wixii dadkii hore asiibay oo kale inaysa idinku dhicin jannadana iska gashaan miyaa u malaynaysaa maaya leytaas sax maa jannada waxaa ka horeeya imtixaana ka horeeya jannadu iskaga dhukulsan maa iska aad maaha iska gal maaha si fudud laguma galo jannada jannada waa oodan tahay waxayna ku oodan tahay sida nabigu uga sheegay caleyhi salaatu wasalaam bil makaarihii ku oodan tahay meesha naartuna ay oodan tahay laftirkeedu oo ood la-aan aysan ahayn ayna ku oodan tahay laakiin bisha hawaati ay ku oodan tahay waxyaabaha naftu ay jecesha waxyaabaha naftu ay nacabtahana waxaa lagu ooday jannadiyaa lagu ooday am xasibtuma waxaa malaydeen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata walxaal lamaa ya'tikum awsa idinna imaanin mathalu ladiina mathalu ladiina ay mathalu maa asaaba aladiina mathalu maa kii oo kale awsa idiin imaanin asaaba asiibay aladiina kuwii khalow tegay min qablikum adiga hortiin kuwii idinka horreeyey wixii ku dhaco kale iyaduusa idinku dhicin miyaad rabti inaad jannada gashaan ood rajeehaysaan saas miyaa u malayseen ma dhacaysa waa kalla waa laydin imtixaama masathum way taabatay kuwaas way taabatoo way asiibtay alba'saau faqri daran ayaa asiibay iyo wadaraau dhibaato fara badan oo cudur iyo jirkooda gaartay ayaa asiibtay wasulziluu waana la gilgilay kuwaas xataa yaquula rasuulu ilaa rasuulkii uu ka yidhi loo soo diray dadkaas iyo waladiina kuwii ay dhaheen aamanuu rumeeyey macahu rasuulka maciisa mataa nasrullah nasriga ilaahay waa goormay waa dhibaatoonnay waa rafaadnay waa daalnay waa ku raagnay dhibaatadee nasriga ilaahay iyo gargaarka ilaahay waa goormay mataa nasrullah ay mataa ya'tii nasrullah nasriga alle goormuu imaanaa marka ilaa adinkuna aad saas dhahdaan oo saas gaartaan jannada geli maydaana ilahi yidhi subxaana wa tacaala dadka muslimiintana waa la imtixaamay nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi ilaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa qaar kamid ay u yimaadeen magaalada maka isagoo jooga gaar ahaan kacbada hooskeeda isagoo harsanaya oo go-iisa barkan ayaa saxaabada qaar u yimaadeen markaase waxay nabiga weydiiyeen caleyhi salaatu wasalaam waxay dhaheen alaa tastansiru lana alaa tadcuu lana ilaahay miyaada gargaar noo weydiine ilaahay miyaada noo barye dhibaatooyinkii lagu hayay oo mushrikiintii qureysheed ay maka kula hiday ayay wax kamid a uga warameen dhibaatooyinkaasoo gaartay in qaar kamid a naftooda la gooyo qaar kamidana lagu ciqaabo oo lagu cadaabo magaalada maka kuleylkeeda iyo dhagxaanteeda iyo sheelamadowdeeda dhexdooda lagu cadaabo maalinta maalin qoraxdu kulushahay dhulka inta la dhambacaadiyo korka dhagxaan fara badan laga saaro kuwaas waaba noolaayeene oo naftooda waa badbaadee kuwaa la dilay oo weliba si foolxun loo dilay dumar saxaabiyaadkii kamid aha waxaa laga yaabaa mararka qaar in labadooda logo saas inta loo kala qabto farjiga iyo iyo xubin taranka looga dhufanayay waran looga dhufanayay saas nafta uga baxaysa muslimiintuna waxay sameeyaan aysa aqoonin oo awood ay ku difaacaan dadkaas aysa lahayn marka waxay dhaheen nabi ilaahayo muwaada ilahay gargaar noo weydiinay marka nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka idinka idinka horreeyey dhibaatooyin fara badana lasoo marsiiyey dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ahaa yuu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam qaar ka mid ah oo muslimiinta idinka idinka horreeyda ka mid a gaaladu inay inta soo qabtaan gaalada diintooda kula dagaalamaysa iyo maxaa diintan u qaadateen xaqa ah gaaladu waxay sameynayaan meeshaar madaxa ka saaraya meeshaartaasaa lagu kirkiraa lagu wadaa ilaa laba qalba qof uu kala dhaco mid kale nabigu wuxuu yhi caleyhi salaatu wasalaam fargeeto aada u af badan ayaa loogu shanlaynaa jirkiisaa lagu shanlaynaa markaasaa fargeetadu iyo biruhu waxay marayaan inta hilibka iyo udhexayda iyo lafta udhexayda laftaa lagu qararac lagu siina jirkiisa lagu shanlayna waxa daadanao dhacahay oo sidii tintii loo shanlayna waa jirkiisii iyo hilibkiisii arrintaasuna diinta ilaahay inay ka baxaan u horseedimay adinkana ilaahay subxaana watacaala waxau yidhi diintan waa u gargaaraa xataa yasiira araakibu min sancaaa ilaa xadramowta laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa hanami walaakinakum tastacjiluuna nabigu caleyh isalaatu wasalaam diintan ilahay waa u gargaaraa ilaa midka raakibkaahu ou socdo min sancaaa laga bilaabo ilaa xadramowt ilaahay cidaan inuusa ka cabsanaynin iyo bahalka yeydaahu inuu ariga ka cuno laakiin waa degdegaydaanuu yidhi waa degdegaydaan kadibna magaalada madiinayn yimaadeen muhaajiriintii ama dadkii magaalada maka lagu dhibaateynayay intoodii badneed oo nabigu u horeeya caleyhi salaatu wasalaam magaalada madiine dhexdeedana waa lagu dhibaateeyey dhibaatooyinkii la gaarsiiyena waxaa kamid ahayd duulaankii xooga badnaa oo lagu soo duulay iyagoo magaalada madiine jooga iyo hareereyntii magaalada madiine la hareereeyey oo nimankii isbahaysatada ahaa ay hareereeyeen ghaswatul axsaab markuu ilahay ka warramayana subxaana watacaala ghaswatul axsaab iyo waxyaabihii dhacay suuratul axsaab ay noogu imaan doontaa in dadka muslimiinta la dhibaateeyey waa ka muuqata oo la imtixaama ilahi wuxuu yidhi id jaa-uukum min fowqikum wa min asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajira watadunuuna billahi dunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuuna wasulziluu zilzaalan shadiida markay idin yimaadeen bal ogaada oo xusaa la yidhi gaaladu min fawqikum wa min asfala minkum xagga kore iyo xagga hoose idinkaga yimaada waid zaaqat ilabsaaru aragyadii waa ay iisha wabalaqat ilquluubu alxanaajira watadunuuna billahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna aa ilahay yidhi. waa la imtixaamay mu'miniinta wazulziluu zilzaalan shadiidan aa la gelgelaa ilahi yidhi subxaanahu watacaala marka dadka mu'miniinta waa la imtixaamay hore waa loo imtixaamay imtixaanna waa sugayaan imtixaanka waxaa la rabaa in lagu guuleysto oo in lagu baaso lagu dadaalo مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا براروغا إلهي سبحانه وتعالى إيه إن نصر الله نصر إلهي قريب ومدو درسجين لما أنت هالكاس النوجوغ والله سبحانه وتعالى على وأعلم بالله التوفيق